su-aasha kale waxa uu leeyahay maadaama aysan ahayn diinta nebi ciise oo sax ah ma dhihi karaa waa diintii nebi ciise calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waxaa ula jeedaa dadka kan maaragta yurubiyanka waxa ay haystaan kullii waxaan u malaynayaa allahu aclam diintooda sidaa ogtihiin culimada kutubo badan ku qoraan ninkan injiil oo saxa inaysan heshinin injiil sax ah inaysan heshinin oo muctamaraad iyo maaragtay fadhiyo la caqiday maalin walba ay maaragtay qishishiinta iyo dadka biisheedyada iyo inta isku yimaadaan ay maalin walba wax ka bedeli jireen waxna ku kordhiyaan wax ku siyaadiyaan sidaas oo kale inay diintooda leeyahay marka diin saxa ma haystan laakiin in ahlu kitaab loo iyaga oon diin saxa haysanin in ahlu kitaab ay yihiin loo ictiqaadiyo ilaahay baa ku sheegay qur-aanka in badan yaa ahlulkitaabi iyadoo diintooda muxaraf tahay oo la taxriifiyey yuhuudna ay taxriifiyeen nashaarana ay dagaal damba nabiyullaahi ciisa markii la rafciyey muddo kadib ay maaragtay ballamo ay jalashaad iyo fadhiyo ay qaateen ay ku sameeyeen ay tahay oo diin saxa aynan haysanin haddana ilaahay ahlukitaabi u yaqaano marka qur-aanka markuu nabiga soo degaayey diinihii horena waa lagu nasakhay ayadaa lagu dhaqmo wamaca dalika in la taxriif iyo tabdiil iyo kulli lagu sameeye baa qur-aanku noo sheegay haddana yaa ahlalkitaabi iyo waad arkaysa in ilaahay ahlukitaab u sugaayo marka duruusta iyo waxyaalahay akriyaan iyo waxyaalo badbadan oo maarata kanaa-ishka ay ka dhex sheegaan iyo waa wixii ay kolley iska soo dhexdhexleen baalkan bibaleka oo maaragtay ay wataan waxay soo dhaxleen waaye diin saxana laguma sheegi karo laakiin in ahlu kitaab yihiin waa loo ictibaarinaya loo ictibaarinaya ahlu kitaab ayaga oo weliba mushrikiin ah oo mushrikiin ilaahay ku tilmaamay haddana shirka ayagoo samaynayo oo aaminsan maaragtay ciisa ibnullah aaminsan inuu ciisho ilaah yahay aaminsan inuu saalisu salaasa yahay aaminsan haddana ahlu kitaab lagama saarin ilaahay waa u ogolaaday ayagoo sidaas baana haddana dabiixadoodii waxay qalaan loo dameeyey allah uu loo dameeyey marka ahlu kitaabnimo lagama shaarayo laakiin diin taxriirsan ayay yeesaan oona la nashaqay oo la joojiyey diinteedana lagu nashaqay calayhi salaatu wasalaam nabiga loo soo yiri